bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hiraafeyla waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan hiraabnama ee idaacadda radio baydhabo haansheenka doorkaroona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roobleh oo kulan la qaaday beela caalamka ciidamada dowladda oo howlgal ka bilaawihii deegaanka camaar ah kadibna la wareegay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo la kulami ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee somalilan ee soomaaliya oo garabka cabdi haashi hadiidi habraacyadii doorashooyinka akhbaraadka banaanka taalibaan oo ku digdi qorshe ku fikirahaya maraykanka iyo holofadiisa hirafayla dhegaystayaal waybo hiraamnimo arbaa-ee taariikhdan iyo eta labaatiyo afarta bilo siyeedaata lamada kun labaatiyo shanta bilo siyeedaata lamada kun labaatiyo kowka antaasi wayaana qodobadii warkaana hiraamnimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door kuroonay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roobleh oo uso godoomiye kulan aan dhexeeya golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka iyo wakiilada beela caalamka onrooga soomaaliya ayaa waybayo ku hadalena dardargelyow ka geedi socodka doorashooyinka iyo dejinta dhagaalaha farsamo ee saaxiibada caalamka kuka eedan hanaanka doorashooyinka dalka kulanka ayaa laha ka bandhigay horumarinta la ku sameeyay xanaanka doorashooyinka ee usa dalka gali maadaama la dejiya habraacyada doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo muhiimada iyo amniga anleta doorashada dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa waybaus xusey sida aanka gohonta dalka in ku dhiida doorasho laiskaraacsanya sinab doonna andhiida cid kasta oo tabasho ku qabtana la qaniici doona si xanaanka doorasho is ongdhogodo ku dhammaan dhinacyada siyaasadu raalla kuwada eyin wakiilada beela caalamka iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh wayba usu ku bogaaday kaalinta hogaamineed ayayun horseedeen horumarka iyo isfahankaha iyo isfahankaha iyo kuwadan geedi socodka doorashooyinka soomaaliya ciidamada dowladda oo howlgala ku bilaaway deegaanka camaar ah gadaalna an la waraagay ciidamada dowladda soomaaliya iyo haang maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa gadaalwey bayoon qobsadana duhurnimadii shalay magaalada camaar ee gobolka mudug meelahaas oo muddo kooban ah la wareegeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab sidayo sheegeen dadka deegaanka ciidamada dowladda ayaa laha ku waramahay in hata iyo sibuud gacanta unku dhikeen camaar ah warbaahinta dowladda soomaaliya yoybayaha tabiiday in dugeyn cirka lula fiirsaday ururka al-shabaab oo isla goobta daqiiqada kooban ku suganaay iyadoona mawaahiga deegaanadaasi haddii iyin haano nabade oo ciidanka dowladda gacantan ka jara ilaa iyo hadda dowladda maraykanka oo jeysatay inta badan duqeymaha ku dhankae ururka al-shabaab mase maka hadalna xaqiijinta dugeyntaasi iyo in khasaaraha kale ku dhaladay duqeyntiyo jeysden ku jeysden deegaanka camaarah ee gobolka mudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed shareef falaqle yawayba usuuna laanta afka soomaaliga ee v o a usan sheegay in dhinaca cirka laku dugay maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo daqiiqdo kooban haysden deegaanka camaar ee gobolka mudug weybanuusa beeniyey in ciidamada dowladda markii hore ah laku qabsaday camaara si-uus hadalkan dhiki wararka yoweybayo intaasi ka darahayana in duleedka iyo deegaanka camaarah iyo ciidamada dowladda iyo ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo ku bilaabeen howlgalmeena baarise horaantii bilung iyo hayti markii ciidamada dowladda iyo ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo deegaanka bacadweyne camaarah iyo qaycad iyo ku qobsadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab kadib golof militari oo toddobaadyo socday madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoowe iyo waybaus la kulamay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka yaweyba usukurun la qaaday ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey in qaabilsan arrimaha soomaaliya anita king gebdo lamada mas-uul yaweybayo ku wada hadleen xaalada dalka iyo taageerowka qaramada midoobey ee soomaaliya iyo sidii qaramada midoobey iyo an kordhigi lahayti taageerada guud ahaan soomaaliya gaar ahaana maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa aan kuma hadnagay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey in qaabilsan soomaaliya anita kiki taageerada iyo siyaasa soomaaliya gaar ahaana maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland islamarkaasina la shaqeeyi doonaan madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe antiisa ku suganya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa wayba la rajeeyahaye in kulamada si kulamaha sii wadadood kulamo shalgadiisa uusa kasii wada doona isla muqdisho isagoo oo dhowaan gadaal aan ka nagado doona magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka jubbaland wararka hadda uuna helhayno hana dirahayo waybahayo sheegahayna in maraykanka usa ku hadalay duqeymihii usa kujeysadii deegaanka camaar ah ee gobolka mudug war-saxaafadeed ah kubahi taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee lanka south africom iyo faahfaahin weybaa la kobiyey duqeyn dhinaca cirke oo maraykanka usa ku fuliy deegaano ku tirsan koonfurta gobolka mudug qoraalka africom ayaa laka sheegay in ciidamada maraykanka oo kaaladeen saaxiibadooda soomaaliya labaati afartii bilan agost dugan dhinaca cirka iyo kufulyin deegaanka camaara ee gobolka mudug meelaas oo shalay weerar khasaare jeysadii iyo ku qaadeen maleeshiyaadka ururka al-shabaab weerarkaas ayaa maraykanka weybowso ka sheegay in iyo qiimayaayeen khasaaraha ku deeri al-shabaab islamarkaasina yo ogiyin in si walba aan ka nogona dadta rayida sidoo kalena sii wada doonaan duqeymaha laka duqeeyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo qaar kumida gobolada dalka soomaaliyeed ka sugan waa duqeyntii saddexaad oo diyaarada diyaaradaha maraykanka iyo kujeysadan deegaanada dowlad goboleedka galmudug muddo lama bilood gudaasho kadib markay ciidamada dowladda iyo haan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo howlgalo bilaabeen weli warkii hiraabnimo ee radio baydhabo ee beledka baydhaba weli warkii hiraabnimo ee idaacadda radio baydhaba ee beledka baydhabo ayaa si toosa dhegeystayaal aan la socotaan siyaasiyiinta gobolada waqooyi garabka cabdi haashi cabdulaahi yowaybayo diideena habraacyadii doorashooyinka ee dhowaan iyo ka dhawaageen guddiga doorashooyinka heer federaal ee fidhisho hadeeya caasimada dalka ee muqdisho golaha siyaasiyiinta ku jeeda gobolada waqooyi ee somalilan garabka uu soo gaamiyo guddoomiyaha agalka sare cabdi haashi cabdulaahi yowayba uusa ka horkooyana habraaca doorashada agalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo yuha saareen golaha wadatashiga qaran qoraalaha iyo golaha saareen ayawaybaahyo ka sheegeen ingiyose raalaan kahayna qaabka golaha wadatashiga qaran wajaheen doorashada kuraasta labada agal ee somalilan balse iyo adhawaayeen in doorashada kuraasta agalka sare ee gobolada waqooyi la waafajiye habraacyadii sanadkii lamada kun tumiyo liti siyaasiyiinta gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaybayo sheegeen in sidoo kale iyo ha saareen sida qodob ooyo sheegeen in muhiiman in muhiiman ta in halukudira doorashada agalka sare iyo tan golaha shacabka ee gobolada waqooyi haanaas oo shale kow in guddiga doorasho in guddiga doorashada somalilan ee siit uuse shala qeybsanya lamada dhin aan shala qeybsanya lamada dhinac la mugado sidaas darteena iyada oo lan hadlayna lan mideeyi doono guddiga guddoonka guddiga oo dhiyi doono doorasho laga kalsoonada koro taas mase an socdo doogno yeereen qoraalkan ha ku bahi garabka abdihaashi cabdulaahi lama doorashada golaha shacabka ee somalilan waa wayba saldhigan ah odayaasha dhaganka ee ka jara boqol saddeed iyo shanta oday sida horista ergada iyo astaam iyo astaynta qoondada kuraasta bilaanta iyagoo oo lala talado uqaasha iyo nabadoonka jufada kuraasta iskule sadexsadii oo marar badan marar badan oo hore yoon caddeeyeen hirgelinta habraacyada iyo maamulka doorashada wayba hegaya hogaanka siyaasiyiinta kujeeda somalilan oo isku wada dhan waana si waafaqsan habraacyadii doorashadii labada kun tomiyo lita sidaas dartii xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yowabalakare hagmangle ingusa kuraasta somalilan iyo tan banaadirgaba usan maamula si kaduwan sidii si kaduwan sida uusan maamulahay doorashada guud ee wadanka ka dambeyntii waybowna caddeeyeen in siyaasiyiinta kujeeda gobolada waqooyi ee somalilan aan teegayin midnimada dalka iyo hoojinta wadajirka soomaaliya waybana xagka anglena in tabashada una qabna ku qabna arrimaha doorashooyinka lanoo hadlaya beelo warka hiraabnama dhegeystayaalisin ku dhegeysaday tagna waybo idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo akhbaaraadka banaanka taalibaan iyo ku degti qorshe iyo ka fikirahayeen maraykanka iyo xulifadiisa taalibaan ayaa waybayo ku degtay in uu sajaro doona cawaaqib haddii maraykanka iyo xulifadiisa iyo baaqi kasii haadan afghanistan walku baxsan toddobaadka socda helo washington iyo kordhidii dadaalka iyo dalkaasi anka daadgureeyeysa kumanaanka qof kumanaan askari oo maraykane iyo dalkaasi deri si gacanta gacan lunkujeysada daadgureynta ajaaniibta iyo afghanistiyiinta maraykanka la shaqeey jiri balse iyadoo oo waktiga balse iyadoo oo hadda muuqata in taalibaanta afghanistan la wareegtay in marnaban ogolayn roogitaanka iyo roogaga ciidamada maraykanka gudaha afghanistan gaar ahaan kabul wayba taalibaan iyo leta in marna ballanin dulqaado doona hadalada beryahan dhaweeyeyta ku bahay maraykanka iyadoona uusa sheegay in muddo hal cisbo ee anqobado doona warkii dhegeystayaal hiraabnimaadun radio baydhabo ee beledka baydhabo isinku dhegeysadaasan anta iyo ninka egye warka hiraabnimaadun waa intaas inku jeediya anigoo injineer sabriya meelo qaybta farsamadan fidhi saaxiibkay xasan jookar warkan dhegeystayaal ku kale laanbadeen timarkal hawada dib uun kulamaana saas iyo ammaana alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa eight nine bonty five f m radio baydhabo